Xaalufinta dhirta ayaa sababtay isbeddelka cimilada, roob yarida, iyo barakaca dadka reer guuraaga ah iyo dhibaatooyin kale ayaa Guddoomiyaha Arrimaha Bulshada Golaha Deegaanka Dhuusamareeb, Dictor Saleebaan Yuusuf Axmed waxa uu ka hadlay saameynta ay ku yeelatay deegaanada Galmudug waxaana uu sheegay in ay wadaan qorshe looga hortagayo arrintaasi.
xaalufinta dabcan waa waa ognahay xaalufinta ka jirta deegaanada galmudug waa kuwa aada u baahsan Een, dabcan xaalufintuna saameyno badan ayay ku leedahay deegaanada eh, galmudug iyo weliba dadka iyo weliba dhinaca caafimaadka dhaqaale iyo mid bulsho intaba waa ay jir saameynta ugu badan oo ay geystaan dabcan waa dareemi kartaa waxaa ka mid ah eh, soil erosionka oo kaleeto caradii dabcan geedihii haddii la jaro waxaa meesha ka eh, ciiddii waa bidaysaa waatan caratuurku ay samaysmayaan dhinaca gaar ahaan xeebuhu ha u badnaadaano oo dhulka deexda ha u badnaadaano Eh, dhulka markuu banaan yahay sidoo kaleeto waxaa imaan karta roobka markuu do biyihii inay ka boodaan meeshii oo biyihii dabcan ay meeshaas falaadhin oo ka yima daadad ay ka imaadaan
xoogaa hadda waxaa la soo gaarahayaa xaalufinta dhirta dhuxul la jarahayo deegaano dhankan hadda waqooyiga kaga aadan sumreeb oo daraadan riboodkeeda lisoo gaarsiiyey Mm, iyadoon dhulkan galgudud uusan hawd badan awl ahayn oo dhirtiisu gaagaabskeeda ayaa hadda jaris ku socdaa marka xogtaas waa la soo gaaraysa horena way u jirtay waana howl oo baaxad weyn oo ilaa iyo dowladda steedka iyo tan dhexe u baahantahay iskaashi mas-uuliyad wadareed wax looga qabto marka qorshe howleedkiina hadda ayaan ku jirnaa sidii looga hortagi lahaa Sidoo kale xogayaha ururka horumarinta bulshada iyo ilaalinta deegaanka Dalmar Abshir Cumar ayaa sheegay in xaalufinta dhirta ay sababto nabaad guur ku dhaca dhulka iyo wax soo saarka beeraha oo yaraada taasna ay u baahan tahay in wax ka qabashadeeda ay iska kaashadaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug.
Ee, xaalufinta dhirtu saameyn aada u badan ayay ku leedahay deegaanka iyo bulshadaba maxaa yeelay dhirta waxay muhiim u tahay isbeddelka cimilo cimilada haddii markaa la jaro waxaa ka dhalanaysa saameyn aada u badan oo ah in kulaylihii bataan oo abaaraha soo noqda ay bataan sababta mar walba meelaha loo looga guuro oo xataa marka qaar waxay keentaa iskudhacyada khilaafyada ayay sal u noqotaa marka saameyn aada u weyn ay ku leedahay